ururka olenaf ayaa si xoogan u beeniyey war lagu baahiyey warbaahinta taageerta dowladda ethoobiya oo uu daabacay oo lagu daabacay ama sheegaya in ururka t b l f uu si wada jir ah ula shaqeeyo al-shabaab shen iyo ururka o l f sida lagu sheegay qoraalka o l f waxay sheegeen inay doonayaan raaligelin in laga bixiyo qoraalka warbixintan waxaa jigjiga nooga soo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata maclamihii lasoo dhaafay warbaahinta ku hadasha afka dowladda etoobiya gaar ahaan tv-ga qaranka bogagiisa sida ingiriiska qaybta afka soomaaliga iyo axmaariga ayaa waxaa lagu baahiyey warar sheegaya in ururka onalef ay xiriir wada shaqayn la leeyihiin kooxo lagu tilmaamay inay argagixisan yihiin ee sida al-shabaab iyo t b l f haddaba eedeymahaasi loo jeediyey ururka onalef ayaa waxaa ka jawaabay hoggaan ku-xigeenka warfaafinta ahna xogeyaha arrimaha fulinta ee ururka onalef cabdiraxmaan maxamed oo sheegay in eedeynta maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada qabsatay oo lagu qoray bogagga afka dowladda warbaahinta etoobiya ku hadla taas oo lagu eedeeyey in ururka onalef ay xiriir la leeyihiin ururo argagixiso ah ee sida al-shabaab iyo t b l f ayaa waxa uu mas-uulku sheegay in arrintaasi ay tahay mid qalad ah oo waxba aan ka jirin waa siduu hadalka u dhigay arrintan midiyaha aada loola wareegaya ee ah bejka ku hadla afka warbaahinta xukuumadda federaalka ethoobiya in lasoo dhigay eedayn ka dhan ah ururka owanalef oo lagu xidhiidhiyay ururo argagixiso ah sida al-shabaab iyo kuwo kale waa arin siday doontaba u dhacday qalad ah waxba kama jiraan ah waa arin xadgudub ah loo geystay urur gubanimo doon ah mucaarad wadan xisbi ka tartamay oo si heer qarana uga diiwaan gashan waxa ay ka baxdeen waa afkii xukuumadda federaalka oo warbaahintii wixii doonaa ha sababo jileeca etoobiya wadanku dagaalada iyo qalalaasuhu ku jiro isxukun la-aanta hay-adaha dowladda isku xidhnaan la-aanta kala furfurnaanta iyo jileeca ku yimid hay-adaha heer federaal siday doontaba ha sababto laakiin gef buu ahaa laga galay ururka dhowarelef waxaan sameynay dacwad toos ah oo ka dhan ah oo aan u gudbinay madaxda warbaahinta federaalka etoobiya khaasatan bijajkii lasoo geliyey madaxda dowladda federaalka ah ee sarsare madasha looga arrimiyo xisbiyada federaalka ama heer qaran dalkan iyo hay-adaha ammaanka qaarkood dacwaddaa kadibna waxaa laga saaray si rasmiga looga saaray qoraalkii ka dhanka ah ururka owanalef goobihii lasoo geliyey ma jirto wax raaligelin ah abolojes oo laga bixiyey laakiin hadda waxay maraysaa in laga saaray waanuna sii wadaynaa dadaalka ilaa oo aanu marino jasaheedii cid kasta oo ka dambaysay qorshahaas sidoo kale hoggaan ku-xigeenka warfaafinta ahna xogeyaha arrimaha fulinta ee ururka onalef cabdiraxmaan maxamed ayaa sheegay in eedeynta onalef ee ay ku beeninayaan wararkaasi ayaa waxa uu sheegay in cabashadooda ay u gudbiyeen si sharci ah islamarkaana ay xiriiro qoraal iyo telefoon aba la sameeyeen uguna gudbiyeen laamaha kala duwan ee dowladda federaalka etoobiya iyagoo ka garaabay ayuu yidhi arrintan dhacday
eedeyntaas anaga waxaan u maray sifo sharci ah goobihii ay khuseysay sida xukuumadda federaalka ah madaxda warbaahinta madasha xisbiyada looga carimiyo ayaan si toosa ugu gudbinay hab qoraal ah iyo hab by telefoon ah hay-adaha amnigaan u gudbinay dhammaantoodna way ka garaabeen waxay noogu dareen in aynan shakhsiyaad ay ka suurowday laakiin xukuumaddu go-aan iyada ka go-aan una ahayn tallaabayna ka qaadan kasaaritaan ah weli wax abolojes lagama bixinin marka ciddii ku dhiiratay iyo ciddii soo gelisay iyo wixii sababay waa waxyaabaha hadda kadib inay soo baxaan la filayo markaasaan arkaynaa waan u gudbinay tallaabadii hore la qaaday tallaabo waxay ahayd isbedel leh oo bejka in laga saaro warbaahintii dowladda dhan ee heer federaal qoraal la soo geliyay in la saaro waa arrin aada u culus in lala xisaabtamo qofkii geliyey iyo in raaligelin la bixiyo waa labada steb aan sugayno qaabkii aanu tii hore u galnay maan iyadana u gelinaa maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga